Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo ku saabsan kororka kiisaska cudurka safmarka ah ee gowracatada, oo bukaanno u soo ritay lagu dabiibayo isbitaalka Damartiniyo. Wasaaradda ayaa sheegtay in cudurkani uu yahay mid si fudud ku faafa bulshada dhexdeeda khatarna ku yahay caafimaadka dadka gaar ahaan kuwa nugul sida carruurta, haweenka uurka leh, iyo dadka qaba xanuunada daba dheeraaday. Agaasimaha guud ee isbitaalka Damartiniyo, Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, ayaa ka warbixiyay tirada carruurta ay u soo ritay cudurkan.
Gowracatadu waxa ay ka mid tahay xanuunada ay aad inoogu yareyd in si safmar ah cudur dillaacu ugu imaado. Sanadkii hore, Juulaay labada kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii ugu horreysay oo isbitaalkeennu uu qaabilo xaaladaha xanuunka gowracatada ee lagu xaqiijiyay shaybaarka ee ay inoo imaadaan bukaanno qabo. Waxa aan noqonnay isbitaalka qaran ee ka jawaaba cudur dillaaca, maareynta xanuunkaas, la falgala, daaweeya bukaannada, una diyaariya goobo naf-badbaadineed oo marka xanuunka iyo cudur dillaaca uu yimaado lagu maareeyo xaaladahaas. Sanadkii labada kun labaatan iyo afar oo dhan waxaa inoo timid afartan iyo sagaal carruur oo keliya, balse sanadkan labada kun labaatan iyo shan, gaar ahaan saddexdii bilo ugu dambeysay, waxaa inoo timid afar boqol sagaashan iyo toddobo. Waxa ay ka imaadeen bukaanada gowracatadu qaba degmooyin fara badan oo ka mid ah Soomaaliya. Waxaan diiwaan gelinay ilaa afartan degmo oo dalka oo dhan ah, taasoo macnaheedu uu yahay cudur dillaacan inuu saameeyay waddanka oo dhan. Waxaa ugu badan gobollada ay bukaanada inooga imaadaan Shabeellada Dhexe, maamulka Hirshabeelle la isku dhaho. Waxay kaloo inoogaga imaadaan Galmudug, Koonfur Galbeed. Waxaase sidoo kale ay saddexdii bilood ee ugu dambeysay bukaanadu aad uga imaanayeen degmooyinka gobolka Banaadir oo ay ugu badan tahay Kaaraan, ku xigto Yaaqshiid, kuna xigto degmada Daynile. In ay ku soo daahaan goobaha gaarka loo leeyahay, fahamka xanuunkan laga qabo oo aad u yar oo ay dadku inta badan aadaan goobaha cunaha iyo afka iyo sanka iyagoo u qaadanaya inuu canuga qabo qun ama wax la mid ah. Daahitaankaas iyo tallaal la'aanta oo la isku daray waxa ay keentaa inuu ka dhumo ilmaha waqti dahabi ah oo lagula oo lagula tacaali lahaa. Waxaa sidoo kale culays weyn uu ka jiraa oo gabaabsi ah dawada loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka difteeriyada. Dawadaas oo waddanka dhan ku yar, dunida dhanna maadaama xanuunkan sheeko uu ka yahay ku yar oo ay warshaduhu soo saarin, iyadoona haddana waxa ay ka mid tahay culaabaha waaweyn ee isbitaalku u qaadayo. maadaama xanuunkan uu yahay xanuun degdeg loogu dhinto, neef-qabatin keeno, wuxuu u baahan yahay la falgal badbaadin nafeed oo u baahan khibrad iyo aqoon ICU oo sophisticated ah, iyadana waxay ka mid tahay culaabiyada kordhin kara dhimashada. Maxaa keenay cudur dillaacan? Waxaa keenay in dowladda Soomaaliya dadaalkii weyn ay ku bixisay dib u xiraynta dalka lagu ogaaday carruur fara badan oo aanan waxba tallaal qaadanin. Waxaan rabaa inaan aad u xuso wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah oo ay u garab taagan tahay isbitaalka, ugala shaqayso helista daawada iyo inay u aruuriso.